waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysto barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com u xariijin soomaali bismi illaah alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu guddoonka golaha shacabka iyo golaha aqalka sare ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya xubnaha golaha shacabka iyo golaha aqalka sare ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya guddoonka iyo xubnaha guddiga doorashooyinka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya dhammaan dadweynaha soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan mar kale assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxay ii tahay farxad weyn inaan idin hor imaado idinka oo ah mudanayaashii loo soo doortay inay matalaan shacabka soomaaliyeed waxaa nagu soo fool leh maalin mudnaan u leh shacabka soomaaliyeed idinkana mudnaan idin leh sidoo kalena aniga mudnaan ii leh waa maalintii aada dooran lahaydeen madaxweynaha madaxweynihii hoggaamin lahaa dalkeenna muddada afarta sano ee soo socota anigoo ka faa'iidaysanaya fursaddan qiimaha badan ee aan idinku hor imiday maanta waxaan doonayaa inaan idinla wadaago wixii noo qabsoomay afartii sano ee lasoo dhaafay waxa aan hiigsanayno afarta sano ee soo socoto iyo codsigayga inaan helo kalsoonidiinna in mar kale aada isiisaan oo aada ii doorataan madaxweynaha dalkeenna mudanayaal imarwooyin afar sano ka hor ayay ahayd markaan ummadda soomaaliyeed u jeediyey codsi inay fursad ii siiyaan inaan qabto xilka hoggaaminta qaranka soomaaliya waxaa taasi ka jawaabay baarlamaankii federaalka ah oo cod aqlabiyad ballaaran ah igu doortay tobankii bishii sebtembar laba kun iyo labiyo toban xilligaa waxaan sameeyey ballanqaad ku salaysan lix tiir oo ahayd aragtidayda sida aan ku dhisan karno dowladnimo ku dhisan cadaalad dimuqraadiyad iyo wadalahaansho anigoo ka jawaabayo ballanqaadkii aan shacabka soomaaliyeed u sameeyey waxaan ku tallaabsanay horumar baaxad leh oo dhinacyada dhismaha hay-adaha maamulka dowladnimadeenna soo celinta amniga dib u dhiska dhaqaalaha soo nooleynta adeega bulshada adkeynta xiriirka caalamiga ah iyo xoojinta midnimada iyo wadajirka dalka iyo dadka soomaaliyeed mudanayaal iyo marwooyin waxay ahayd wax ku cusub taariikhda dowladnimada casriga ah in laga bilaabo burburkii dowladdii dhexe ee kun sagaal boqol kow iyo sagaashankii in meelo badan oo dalkeenna ka mid ah noqdeen dhul cidina aanay ka talin xuduudihiisu furan yihiin ayna ka dhacaan xadgudubyo iyo dhibaatooyin badan kuwaas oo sababay in dadkeenna in badan in dadkeennu ka haraan dunida inteeda kale sidoo kalena in malaayiin dadkeenna ah magan galaan dalal shisheeye qaarna ku barakacaan dalka gudihiisa waxaanu u howlgallay in la dhiso maamul goboleedyo xudun u noqda baahinta maamulka kana dhiga dalkeenna oo dhan meel ay ka jiraan maamullo hoos yimaado dowladda federaalka ah afarti sano ee lasoo dhaafay waxaanu dhisnay afar dowlad goboleed halka aanu sii xoojinnay awoodda maamul iyo nabadgelyo ee dowlad goboleedkii keliya ee dhisnaa markii aan xukunka imiday aniga dhismaha maamul goboleedyada waxay ku salaysnaayeen kow ilaalinta midnimada dalka iyo dadka soomaaliyeed labo hogaaminta dowladda federaalka ah oo ay hormuud ka ahaayeen golaha wasiirada xubnaha golaha shacabka siyaasiyiinta deegaanada iyo odayaasha dhaqanka saddex lahaansho bulsho ee dhismaha maamullada iyadoo saldhig looga dhigay dib u heshiisiin ay ka qayb qaateen dhammaan dadka wada dega degaanadaas afar dhismaha hay-ado baarlamaan xukuumad iyo madaxweyneyaal ay soo doorteen baarlamaano ama ergo lasoo xulay maanta maamullada puntland jubbaland galmudug koonfur galbeed iyo hirshabeelle waxay si buuxda u maamulaan deegaanada hoos yimaada iyagoo leh madax lasoo doortay afartii sano ee aan xilka hayay waxaan dalkeenna ka dha waxaa dalkeenna ka dhacay lix doorasho nasiib wanaag doorashooyinkaas ma sababin colaad ka dhaca degaan doorashooyinkii ay ka dhacay ka dhaqan galeen dhanka kale dhismaha dowlad goboleedyada kama marnayn isfahamwaa iyo damacyo kala duwan waxaannu adeegsannay oo lagu guulaystay dulqaad wadahadal isu tanasul iyo isxakamayn si looga gudbo khilaafaadkaas waxaan safarro isdabajoog ah oo aan wada tashiyo kula yeelanayay qaybaha kala duwan ee bulshada aan ku tegay dhammaan xarumihii ay ka socdeen shirarkii loogu gogol xaarayay dhismaha maamul goboleedyada si go-aan midaysan looga gaaro dhismaha maamullada wixii madmadow ahna ee jirana looga heshiiyo dhismaha dowlad goboleedyada waxay sii xoojisay xoreynta dalka adkaynta nabadgelyada gaarsiinta adeega bulshada dib u heshiisiinta beelaha horumarinta dhaqaalaha iyo ka qayb qaadashada hogaaminta dalka suuragal ma noqoteen in dalkeenna ay ka dhacaan doorashooyin golaha shacabka iyo aqal iyo golaha aqalka sare ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya sugidda nabadgelyada mudanayaal imarweyne bishii sebtembar laba kun iyo labayo tobankii deegaano badan oo dalkeenna ka mid ah waxay gacanta ugu jireen kooxaha argagixisada ah ee al-shabaab waxaanu sanadkii ugu horreeyey ku guulaysannay in laga xoreeyo deegaanadaas badankood goobihii cadowga laga xoreeyey ee aan booqday waxaa ka mid ahaa kismaayo baraawe marka xudur waajid diinsoor garbahaarey beledweyne cadale ceelbuur iyo kuwo kale ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo kaashanaya amisom iyo dalaal aan saaxiibanahay waxay ku guulaysteen inay beegsadaan madaxda shabaab oo si arxandarri ah u leyn jiray shacabka soomaaliyeed iyagoo aan kala soocin carruur iyo cirooleh rag iyo dumar intaba dib u xoreyntii dalka waxaa garab socday dib u dhiska ciidamada qalabka sida waxaana la qabtay howlo ay ka mid ahaayeen kow dib u habeynta ciidamada oo loo sameeyey nidaamka kala sarreynta darajooyinka kordhinta garaamka la siiyo askariga oo halkii uu ka ahaa hal dollar maanta uu ka yahay laba dollar maalintii habeynta nidaamka mushaar bixinta ciidamada oo halkii ay sanadkii laba kun iyo labaiyo toban ka ahayd boqol dollar darajo kasta oo ciidanku lahaa maanta waxay ku salaysan tahay darajada ciidanka oo uu leeyahay xubin kasta oo ka tirsan gaar ahaan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed tayeynta tababarada iyo qalabeynta ciidanka dhismaha xeryaha ciidamada dhismaha ciidamo leh tababar gaar ah sida danab isku dhafka ciidamada kala jooga gobollada kala duwan oo bilowday dhismaha ciidamada waxaa garab socday dejinta siyaasadda amniga qaranka iyo in la xaddido khataraha amni ee qarankeenna haysta maanta si ay siyaasaddeenna amniga u taabo gasho dowladda federaalka iyo maamul goboleedyadu waxay ku isku raaceen hirgelinta siyaasadda amniga qaranka ee markii ugu horreysay soomaaliya loo dejiyo dadaalka ciidan ee lagu sugayay amniga dalka waxaa garab socday dadaallo siyaasadeed oo dhaliyey inay dowladda isu soo dhiibaan qaar ka mid ah hogaamiyaasha siyaasadeed iyo kuwa amni ee al-shabaab iyo boqolaal dhallinyaro ah oo ka faa'iidaystay cafiska ay dowladdu u fidisay iyo barnaamijyo dhaqan celin ah ee loo diyaariyey oo maanta ay ku jiraan waxaa maanta hambalyo iyo bogaadin mudan ciidamadeenna qalabka sida ee naftooda u huray inay dalkeenna iyo dadkeenna ka badbaadiyaan inay dalkeenna iyo dadkeenna badbaadiyaan sidoo kale kuwii ku naafoobay iyagoo daafacayo shacabkeenna dowladnimadeenna iyo karaamadeenna intaba dib u dhiska dhaqaalaha dalka mudanayaali marwooyin waxaan shaki lahayn in dhaqaalaha dalkeennu hooseeyo inta badan dadkeenna noloshiisu waxay ka hooseysaa qadka fakhriga si dib loogu dhiso dhaqaalaha dalka waxaanu qabannay howlaha soo socda ay ka mid yihiin kow dejinta sharciyada la xiriira horumarinta dhaqaalaha iyo maamulka maaliyadda dalka ku dhaqanka miisaaniyad qoondaysan ee baarlamaanku ansixiyey dejinteeda iyo xisaab xibkeeda intaba saddex dhismaha hay-adaha maaliyadeed ee dowladda sida wasaaradda maaliyadda bangiga dhexe xisaabiyaha guud iyo hantidhowrka guud afar xoojinta xiriirka hay-adaha dhaqaalaha adduunka sida bangiga adduunka bangiga horumarinta afrika bangiga horumarinta islaamka sanduuqa lacagta adduunka iyo kuwo kaloo badan shan dhaqangelinta halbeegyada caalamiga ah ee lagu qiyaaso kobaca dhaqaale si soomaaliya ula jaan qaado nidaamka dhaqaale ee dunida oo aynu ka harnay dhammaadkii sideentimaadkii sideetameryadii ee qarnigii hore lix xoojinta xidhiirka ganacsi ee dalalka aan dariska nahay dhiirigelinta wax soo saarka dhoofinta xoolaha joojinta dhoofinta dhuxusha dhiirigelinta maalgashiga caalamiga ah toddobo sahminta macdanta iyo shidaalka dalka iyo diyaarinta heshiisyo qodidda shidaalka ee heer gabagaba ah maraya maanta sideed dejinta qorshaha horumarinta qaranka ee laba kun toddobiyo toban laba kun sagaaliyo toban xoojinta xidhiirka caalamiga ah mudane aadi marweyn soomaaliya waxay ka go-nayd xidhiirka diblomaasiyadeed ee caalamiga ah in ku dhow soddon sano muddadii afarta sano ahi waxaa noo qabsoomay kow soo celinta aqoonsiga dowladnimo ee dalkeena soomaaliya labo ka guddoomidda waraaqaha aqoonsiga konton safiir oo dunida ah oo loo soo magacaabay soomaaliya kuwaas oo dalka ka furtay safaarado iyo qunsuliyado saddex dib u furidda safaaradaha soomaaliya ay ku leedahay dunida waxaa maanta inoo furan afartan safaaradood oo inoo matala boqol dal oo aan saaxiibo nahay oo dunida ka tirsan afar dib u soo celinta dowrkii soomaaliya ay ku lahayd hay-adaha caalamiga ah ee ay xubinta ka tahay sida qaramada midoobay midowda afrika jaamacadda carabta ururka iskaashiga islaamka ururka igaad soomaaliya waxay cod lagu xisaabtan ku leedahay dhammaan ururadaas dejinta siyaasadda shan dejinta siyaasadda arrimaha dibadda oo ku dhisan iskaashi diris wanaag iyo isxaq dhowr adkaynta midnimada dalka mudanayaad iyo marwooyin burburkii dagaaladii sokeeye waxaa ka dhashay dhaawac gaaray midnimadeenna kadib markii ay gobollada qaar ku dhawaaqeen gooni isutaag kun sagaal boqol kow iyo sagaashankii si loo soo celiyo midnimada waxaanu qaadnay tallaabooyinka soo socda kow in garaawshiyo loo sameeyo godobta ay tirsanayaan walaalaheenna soomaaliyeed ee ku nool somalilan in jidka loo maraayo soo celinta midnimada uu noqdo mid ku yimaado wada hadal garaawshiyo iyo is-afgarad saddex in wax kasta oo ka qayb qaadanaya horumarinta deegaanada waqooyiga soomaaliya ee dhinacyada dhaqaalaha iyo bulshada loo fududeeyo lagana lagalana qayb qaato afar in lamu in loo muujiyo garab istaag dhab ah markay dhacaan xaaladaha gurmadka u baahan shan in la sii wado wada hadallada oo aanay ku ekaan dhanka siyaasadda ee loo ballaariyo dhinacyada dhaqanka iyo bulshada lix in la joogteeyo xiriirka guud iyo midka gaar ee aanu la leenahay hogaamiyaasha siyaasadeed kuwa dhaqan iyo kuwa bulsho ee dhammaan gobollada somalilan toddobo in fursadaha waxbarashada hogaaminta dowladda howlwadeennada iyo shaqaalaheedaba si xoogan looga qaybgeliyo dadka ka soo jeeda deegaanada somalilan sideed in loo fududeeyo wixii dukuminti ah ee sahlaya safarada ganacsiga iyo dibudhiska kaabayaasha dhaqaalaha ee deegaanadaas sagaal in si buuxda looga qaybgeliyo hanaanka doorasho ee dalka ka dhacaya waxaanan ku faraxsannahay inay maanta golayaasheenna kusoo biireen dhallinyaro hana qaaday burburkii dalka kadib iyo kuwo dhowaan xilal ka hayay maamulka somalilan intaba toban dhiirigelinta dib u heshiisiinta khilaafaadka beeraha ee ka dhaca deegaanadaas howlaha dhammaystirka u baahan mudanayaal iyo marwooyin afar sano kadib waxaa inoo muuqda inay qaybo ka mid ah howlihii aan bilownay ay dhammaystir u baahan yihiin ayna mudan tahay inaan dhammaystirno haddaan tusaale usoo qaato arrimaha dhammaystirka u baahan kow xasilinta dalka iyo adkaynta nabadgelyada waxaanu xaqiijinnay guulo badan oo dhanka amniga ah sidaan hore u sheegayba waxaase weli jira howlo badan oo u baahan in la dhammaystiro sida xoreynta deegaanada weli ku haray gacanta nabaddiidka hirgelinta qorshaha amniga qaranka iyo isku dhafka ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed dhaqangelinta dhaqan celinta maleeshiyaadka hubka dhigista iyo abaabulka saarkooda waa howl weyn oo inooga baahan in la dhammaystiro waxaynu u diyaar garoobaynaa in ciidamadeennu la wareegaan amniga dalkeenna ayna howshaasi bilaabato labada sano ee soo socoto gudahooda saddex dhammaystirka dhismaha dowlad goboleedyada hanaanka federaalka ee aynu qaadannay wuxuu ka dhismay wuxuu ku dhismay hab ku meel gaar ah oo marar badan aanay caddayn xilalka iyo waajibaadka ay kala leeyihiin dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka ah sidoo kale waxaa inoo harsan dhismaha maamuladii dowladaha hoose iyo golayaasha deegaanka si maamulka ugu baaho ilaa heer degmo waxaa sidoo kale inoo dhiman xaqiijinta maqaamka caasimadda dalka sida ku cad dastuurka waxaan dardargelin doonnaa hannaankii ay maamuladu uga bixi lahaayeen ku meelgaarnimada loona dhammaystiri lahaa golayaasha deegaanka ee heer degmo afar qabyatirka dastuurka afartii sano ee lasoo dhaafay waxaa si weyn loogu howlgalay dib u eegista dastuurka waxaa la diyaariyey dhammaan cutubyada dastuurka oo dib loo eegay iyo saddex soo jeedin oo la xidhiirta dib u qaabaynta dowladnimada waxaanu u baahan nahay in loo howlgalo ka qaybgalka iyo wacyigelinta bulshada si loogu diyaar garoobo afti qaran kadib markuu baarlamaanka federaalka ah ansixiyo dastuurka taasina waa howl aan mudnaanta ay leedahay siin doono si dalku u yeesho dastuur joogto ah oo haga hanaankiisa siyaasadeed iyo kiisa dhaqandhaqaale shan dhismaha siyaasadda qaranka ee laba kun iyo labaatan waxaanu si dhaqso ah ugu howlgeli doonaa dardargelinta arrimaha gundhigga u ah hanaanka siyaasadeed ee dowlad casri ah dowlad casri ay leedahay kuwaas oo ay ugu horeeyaan kow axsaabta siyaasadeed labo doorashooyinka heer dowlad goboleed dhammaystiran saddex doorashooyinka qaranka ee laba kun iyo labaatan waxaad la socotaan in dadaalkii xoogganaa ee aan samaynay laba kun iyo labaiyo toban laba kun iyo lix iyo toban dartii ayay inoo suurto gashay inaan samayno doorashooyin dadban oo ka dhacay caasimadaha dowlad goboleedyada dalka ayna ka qayb galeen in ku dhow shan iyo toban kun oo codbixiye waxaan hiigsanaynaa in sanadka laba kun iyo labaatan aan xaqiijinno in doorashooyinka qof iyo cod ah ay ka dhacaan dalkeenna ayna ka wada qayb galaan dadka soomaaliyeed si ay taasi u suurto gasho waxaanu u baahannahay inay horay usii socdaan howlihii aanu bilownay ee meesha fiican inoo marayay lix dibudhiska dhaqaalaha aasaaska aynu samaynay dibudhiska dhaqaalaha dalka wuxuu ku salaysan yahay qorshaha horumarinta qaranka ee laba kun iyo toban iyo toddoba laba kun iyo sagaal iyo toban wuxuuna u baahan yahay dhaqangelin waxaa saldhig u ah qorshahaas kobcinta iyo unkidda hay-adaha dhaqaalaha dalka dhismaha kaabayaasha dhaqaale dhiirigelinta wax soo saarka beeraha khayraadka badda iyo xoolaha waxaa muddadii lasoo dhaafay dib u dhignay samaynta shilinka soomaaliga oo baahi weyn loo qabay annagoo ilaalinaynay in lacag cusub oo lasoo sameeyo ay ka horeeyaan in loo saldhigo siyaasadda dhaqaalaha dalka si looga si looga baaqsado khilaaf ku salaysan hantida maanta oo aanu diyaarinay sharciyadii iyo hay-adihii lagama maarmaanka u ahaa dhismaha dhaqaalaha waxaan xaqiijin doonnaa in la soo celiyo shilinkii soomaaliga uuna noqdo lacagta rasmiga ah ee dalka looga dhaqmo dhowaan sahanka lagu sameeyey khayraadka shidaalka dalkeenna wuxuu rajo weyn geliyey shirkado caalami ah oo isu diyaarinaya in ay nala galaan heshiisyada qodaalka shidaalka waxaanu dhammaystiri doonaa insha allah afarta sano ee soo socota in lagu guulaysto hirgelinta qoodidda shidaalka ee dhammaan deegaanada dowlad goboleedyada oo dhan waxaan ugu bishaaraynaynaa madaxda iga dambayn doonta laba kun iyo labaatan inay guran doonaan guud ahaan midhaha dadaalka aynu samaynayno maanta toddobo gaarsiinta adeega bulshada sannadihii lasoo dhaafay waxaan u howlgalnay qaar ka mid ah xarumihii adeega bulshada sida dugsiyadii jaamacadihii iyo xarumihii caafimaadka iyo fayodhowrka si aan ula qabsanno si aan u qabsanno horumarka bulshada ula qabsanno horumarka bulshada caalamka waa inaynu gaadhsiinaa adeegyadaas dhammaan gobollada iyo degmooyinka dalka gaadhsiinta adeegga bulshada waa inuu noqdaa mid lagu taageerayo carruurta dhallinyarada dumarka danyarta barakacayaasha qaxootiga iyo inta tabarta daran ee bulshadeenna sideed xoojinta midnimada dalka iyo dadka soomaaliyeed wadahadlada lagu doonayo midnimada soomaaliyeed waxay marayaan heer yididiilo badan waxayna waxaan u baahannahay in horey loo sii wado si looga midho dhaliyo waxaan qorshaynaynaa in la qaado waddooyin kala duwan oo lagu dhayayo booga boogaheenna ka dhashay dagaaladii sokeeye waxaana dadaaladaas ka qaybgelin doonaa siyaasiyiinta aqoon-yahanada bulshada rayidka odayaasha dhaqanka dhallinyarada iyo haweenka sidii natiijo wax ku ool ah looga gaari lahaa wadahadalladaas waxaanu adeegsan doonaa siyaasadda dhaqanka suugaanta iyo diintaba si loo soo celiyo midnimada iyo wadajirka dadka iyo dalka soomaaliyeed iyadoo lagu salaynayo qaab ay raalli ka yihiin dadka soomaaliyeed oo dhan sagaal xoojinta xiriirka caalamiga ah mudanayaal imarwoyn dib u dhiska dalkeenna wuxuu u baahan yahay kaalmo caalami ah taasi oo aan heli karno oo keliya markaan dhisanno dowlad loo dhan yahay caalamkana uu ku kalsoonaan karo waxaanu ku dhex noolnahay gobol ay ku bateen xasaradaha soomaaliyana ay u ahayd tusaalaha ugu xun muddo dheer maanta waxaa jira xasarado culus oo inagu xeeran waxaanu na soomaaliya ka badbaadinay in ay ku milanto xasaradahaas taagan waxaan ku dhaqannay siyaasad deggan oo ay soomaaliya mahadisay afartii sano ee lasoo dhaafay waxaanu ku sii socon doonnaa diblomaasiyaddaa deggan annagoo sal uga dhigayna danta dadka iyo dalka iyo dowladda soomaaliyeed waxaynu ilaalinaynaa danaheenna si xikmadi ku jirto innagoo aanan marna ka tanasulayn qarannimadeenna mid midnimada dhulkeenna baddeenna iyo wadajirka dadkeenna ballanqaad mudanayaal imarweyn waxaan maanta jeclahay inaan hortiinna uga ballan qaado ummadda soomaaliyeed saddexda arrimood ee soo socda tan koowaad dhismaha hay-ado amni oo hanan kara la wareegidda amniga dalkeenna muddada dhow tan labaad sii ambaqaadidda federaaleynta dalka si uu u noqdo mid u adeegaya danaheenna adkaynta taageeridda iyo dhiirigelintooda maamul goboleedyada tan saddexaad dhismaha nidaam siyaasadeed oo qaran si aynu u noqonno qaran wada jira waxaynu dhisaynaa siyaasad qaran oo dimuqraadi ah matashana dhammaan shacabka soomaaliyeed ayna hoggaan u noqdaan axsaab siyaasadeed oo aan ku dhisnayn qabiilaysi gobolaysi iyo kooxaysi midna waxaan dalka u horseedayaa insha allah doorashooyin qof iyo cod ah sanadka laba kun iyo labaatan dowlad wanaagga waxaa soo noqnoqotay eedaha sheegaya musuq maasuq ku takrifalka hantida guud iyo danaysiga taasoo mararka qaar farta lagu fiiqo mas-uuliyiinta dowladda iyo hay-adaha qaar waxaan ummadda soomaaliyeed u caddaynayaa inaanay jirin wax hanti gaar ah oo aan samaystay aniga intii aan xilka hayay waxaan ballan qaadayaa inaan si aan gabbasho lahayn ula dagaalamayo musuq maasuqa iyo ku takrifalka awoodda dowladda iyadoo aan hormuud iyo tusaale u noqon doono hufnaanta iyo daahfurnaanta waxaan si deg deg ah u samaynaynaa guddiga qaranka ee la dagaalanka musuq maasuqa waxaana sharciga la horgeyn doonaa cid kasta oo ay ku caddaato fal musuq maasuq heer kasta oo ay ka joogaan hoggaanka qaranka codsi xildhibaanada labada gol ee sharafta leh xildhibaanada sharafta leh ee golaha shacabka iyo aqalka sare ee baarlamaanka federal baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ee matala ummadda soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa in ay mar labaad kalsoonidooda isiiyaan sidii aan horay uga codsaday anigoo codsigaas gundhig uga dhigay ballantii ahayday ama adhayskii ahaa qabyo qofkeedaa dhammaystiro aad iyo aadaa umahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullah
waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali